الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha lixi soddonaad waxa ay leedahay qof dumara ayaa waxay ku nadartay inay soonto shan iyo toban maalmood oo xidhiidh ah marka nadarkaas sidiisii umay oofin way soontay laakiin soomkii may xidhiidhin marka xukunkeedu muxuu noqonayaa jawaabteedu waxay tahay horta marka horeba qofku nadarka inuu ku degdega maaha oo waxaa dhici karta waa waxaanu ilaahay ku waajibino qofku isku waajibinaya waxaa dhici karta waajibkaa qofku inuu kasoo bixi kari waayo haddii markaa qofku uu nadro waxa uu ku nadrayna uu yahay arrin daaco ah arrin khayr ah oo ilaahay subxaana watacaala arrimaha loogu dhawaado ka mida waxa waajib ku ah waxa uu ku nadaray inuu oofiyo siduu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka ku nadray ilaahay inuu adeeco ilaahay subxana watacaala ha adeeco oo nadarkii ha oofiyo ilaahayna subxana watacaala wuxuu ku ammaanay addoomihiisa nadarka oofiya yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira oo kuwa jannada gelaya ilaahay sifaadkooda wuxuu ku daray haddii ay nadraan oo wax khayra ay ku nadraan inay nadarka oofiyaan iyagoo ilaahayna subxana watacaala ka baqanaya ee yowm alaakhir haddii markaa qofku uu ku nadaray inuu soomo shan iyo toban maalmood oo xidhiidha nadarka inuu sidiisa u oofiyo weeye oo shan iyo toban maalmood oo xidhiidha gabadhaasi waa inay soonto haddii markaa shan iyo tobankii maalmood soomkoodii aanay xidhiidhin waxay noqonaysaa nadarkaasi inaanay oofin waayo shardi baa ku xidhnaa ah soomku inuu xidhiidh noqdo shan iyo tobanka maalmood ay isku xigaan marka waxaa la gudboon inay nadarkii oofiso oo shan iyo toban maalmood ay soomto haddii ay soomi weydana waxaa lagu yeelanayaa kafaaratu annadr oo ka kafaarat alyamiina kafaarada nadarka oo la mida kafaarada dhaarta oo ah qofku inuu addoon xoreeyo amaba se toban miskiin inuu cunto siiyo hal mar ay cunaan ama inuu toban miskiin siiyo dhar wax dhar markaa lagu magacaabo walow maro quraba ha noqotee oo la gashado inuu mid walba siiyo saddexdaa isaga kala dooranaya saddexda haddii midnaba uu qofku awoodi waayo saddex maalmood ayuu soomayaa saddex maalmood kafaaro dhaarta iyo nadarka toona u noqon maayaan ilaa saddexda horeba qofku uu awoodi waayo uu kari waayo saddexda horena qofku isaga ayaa kala dooranaya markaa saasi ayaa la gudboon wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu